إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dohornimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka warbaahinta islaamigaha alfurqaan dibidbaxyaal careysan ayaa mar kale isugu soo baxay bartamaha nairobi waxaa deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayey fatarada koowaad ee macadka khadiija bintu khuweylad ee ka furan deegaankaasi jabahadda loogu dhawaaqay deegaan ka tirsan waqooyiga soomaaliya ayaa u hanjabtay muuse biixi hogaamiyaha somalilan wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gabagabaysay dowro sharci ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay u socday ciidanka xisbada wilaayadaas wasiirkii hore ee arrimaha dibadda etoobiya ayaa ku biiray jabhadda faano waaliga jubbada dhexe ayaa alfurqaan ugu warramay halka ay marayso xamlada ay wilaayadu ku dhawaaqday qodobka dibaddana maraykanka ayaa wada olole uu ku doonayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dabadheeraada ee khazaa
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa jimco taariikhdana ay tahay shanta bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna sagaalka bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran dibidbaxyaal careysan ayaa mar kale isugu soo baxay bartamaha nairobi maxamed sheekh ayaa ka waramaya kacdoon ballaaran oo ka dhan ah dowladda kenya ayaa shalay mar kale ruxay magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaasoo isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah kenyaatiga kacdoonka wada isku soo baxa shalay oo ahaa mid ballaaran ayaa yimid kadib dhallinyarada hormuudka waa isku soo baxa socda ay sideed agost oo shalay ku beegneed ay isku ballansadaan inay iskugu soo baxaan bartamaha magaalada caasimadda ah ee nairobi dibadbaxayaasha ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah waxayna tilmaameen inuu jawaab u yahay sanado badan oo dhaqaale xumo ah shaqola-aan baxsan iyo musuq maasuq aan xaddiga lahayn ee hareereeyey dalka kasmuil oo ah toddobiy labaatan sano jir ka mid ah dhallinyarada horkacaysa mudaaharaadyada ayaa sheegay in dhallinyaradu ay ka daaleen ballanqaadyo waxba kama jiraan ah ujeedka ugu weyn ee ay hadda damacsan yihiinna uu yahay inuu xafiiska baneeyo william ruto madaxweynaha dalka kenya muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan booliiska oo jidgooyooyin dhigtay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada caasimadda ah ee nairobi kuwaas oo sidoo kale sunta dadka ka ilmeysiisa ku kal eriyaya dibadbaxayaasha kacdoonka wada waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan dhallinyarada ayaa ah musuq maasuqa ka jira dalka si gaara waxay u dhaliilsan yihiin lacagaha ay uruursadeen golaha wasiirada ee dowladda kenya xilli ay jiraan bay dhaheen duruufo adag oo dhanka nolosha ah wasiirada qaarkood waxay sheegeen inay sameeyeen afar milyan oo lacagta shilinka kenya ah oo u dhiganta laba dhibic milyuun oo dollar halka qaarkood ay sameeyeen lacag dhan saddex milyuun oo dollar muddo soddon sano ah siday warbaahinta u sheegeen kacdoonwadayaasha in ka yar laba sano qof ayaa sameeyey faa'iido ra-sumaal ah in ka badan laba milyan oo shilin waa maxay ganacsiga ay samaynayaan oo aynan ogeyn waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah kacdoonwadayaasha waxaa deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayey fatarada koowaad ee macadka khadiija bintu khuweylid ee ka furan deegaankaasi warbixinta warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya xafladan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo mas-uuliyiin iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa ugu horeyn goobta xafladda ka hadlay sheekh isxaaq bakool isagoona ka jeediyey kelimad bogaadin iyo dhiirigelin isugu jirta wuxuuna si gaar ah uga hadlay wakhtigii hore iyo sidii ay soomaalidu ahaayeen marka laga hadlayo dhanka waxbarashada dumarka ilaahay kama asag alxamdulilah ma heroogni arday maarane bilaan arday nooldugo gaalada kufaar quraash meel kashay jara arday maarane ini gabroyo dhalan yoo noolan gabran god jaran giri jaran duugi jaran yaamada ilaahay su-aaladana waa edelmo udato su-ilad beeje dambeen qutila tan ilaahay leey marka taah nooldu oo baahire oo muugulahay laakiin onu bilaantan arday ma haytay zaminkii hore nool dugdan dangaaya nool duug jarna gabar malta alimaana dugsi mal jeey jarna kureeta dugsi la ka arure mar kureeta shaqada haytay gabro baa qabada la rajari ba hoola la foofa awraad kureeta dugsi jarada wal inka kariya la rajari gabro wal ma bar jarna hadii aa soo dhimadona dhal mal sii jarna nool duug oo dad badan hayo way ilaahay noobi alxamdulillah geedka gabroogi wal taalimahay runtii may barda marna xuquuqdiyo wal sii haay ilaahay ka maasan alxamdulillah sidoo kale qaar ka mid ah dumarka daaciyaadka ah ee machadka dhiganaya ayaa goobta xafladda ku sameeyey bandhig ay ku muujinayaan sidii ay ugu faa'iidaysteen marxaladda waxbarasho ee u dhammaatay أولا نرحب ضيوفنا الفضلاء والعلماء الكرماء نسلم عليكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نشكركم بلقائكم ونفتخر بحضوركم نقول لكم مرة ومرارا أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا نشكر من مؤسسي هذه المعهد معهد خديجة بنت خويلد ولمن له يد بتأسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بكم تعلمنا فنونا كثيرا وبكم عرفنا فضائل العلم حق المعرفة نسأل الله أن يجزيكم بما فعلتم من خير وأعمال ونشكر لولايتنا بقول الإسلامية جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد مدنية سورة مدنية بسم الله إلهي مغاشي سورة كبيرة الله سو الرحمن نحرست عمك نحرسو مغاشي الله سو الرحيم نحرست خاصك نحرسو مغاشي قال تعالى إلهي ميري الذين هاني كفروا قالوا وصدوا جيدين غيرهم غير شو جيدين عن سبيل الله جدك إلهي كجيدين أضل إلهي دمي أعمالهم أعمالي دمي والذين هاني آمنوا حقرهم وعملوا شقين الصالحات عمل ونكسن وآمنوا رماين بما دينك نزل لها كدجي على محمد إن محمد كرشي لها كدجي وهو دينكنا الحق حقا حقا سو من ربهم رب شوجك هذه كفر إلهي دافي عنهم يهجو سيئاتهم هما ياشون دافي وأصلح إلهي هجاجي بالهم حالد يهجاجي macaahidda ka furan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ah kuwo ay si buuxda uga faa'iidaysteen bulshada kala duwan ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah machadkanna waxa uu ka mid yahay macaahidda ay ka faa'iidaysteen bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee bakool jabhad loogu dhawaaqay deegaan ka tirsan waqooyiga soomaaliya ayaa u hanjabtay muuse biixi hogaamiyaha somalilan jabhad loogu dhawaaqay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi ee soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay qaadayso weerar ka dhan ah maamulka la baxay somalilan jabhadan oo la magac baxday sancaani labo ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in la gaaray xilligii dagaal toos ah lagu qaadi lahaa maamulka somalilan war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadan ayaa tallaabada ay qaadi doonto u sababaysay kadib markii ay wax jawaab ah ka heli waayeen maamulka ay digniin u direen dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha maamulka la baxay somalilan iyagoo ku wargeliyey inay si dhaqsiyaha uga baxaan deegaanada ay kusoo wajahan yihiin hogaamiyaha jabhaddan oo wareysi bixiyey ayaa sheegay inay iska dulqaadi doonaan maamulka somalilan oo uu sheegay inuu boob iyo biliiliqo ku hayo dadka isagoona ciidanka iyo shaqaalaha somalilan ku wargeliyey inay isaga baxaan deegaanada ay weerarada ka bilaabi rabaan baahiyahayagii wixii aanu tabannay tabadayna ayaanu ka baxnay wax jawaaba oo naga siiye ma jirto totally waxaanu ku qanacnay dee totally waxaanu qodob soo gudbinay kama u jawaabinba wax allaala waxaanu qodob soo gudbinay wuxuu nooga hayaa ma jirto tallaabadaanu qaadanaa waxa weeye dee gulaysi kuma hoos jiri karayno ilaahay baana leh gulaysi kuma hoos jiri karayno waanu dhacsanaynaa xuquuqdayada gulaysiga waxaa la idhaha gulaysigu dadka waxaa malaha u yaqaanaanuun de ninka qoriga madaxa lagaga hayo ee la leeyahay noo rarno uu leh laakiin gulaysigu waxa weeye marka xuquuqdaada oo dhan la duudsiyo wixaad xaqa u ahayd oo dhan in lagugu diido dee tacadirayntaa way jiraan dadka dhulkaa laga qaadaya maalin walba media wadankiisi oo waxshaar baa loo xidhanayaa mashalay waxaad qaylinaysay inan aad maqlayseen oo dhulka laga qaadayay dhammaan wixii dawlad ku abtirsada ciidan iyo wixii la midka ah ee annaga waxyeelo nagu noqon karaa waxaanu leenahay inta aad nala tihiin iskaga baxa deegaankayaga damaanabqaadiidama siinayo maamulka somalilan ayaa wajahaya cadaadisyo kala duwan oo ugu imaanaya siyaasiyiinta kasoo horjeeda maamulkaasi wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gabagabaysay dowro sharci ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay u socotay ciidamada xisbada wilaayadaas zakariya cumar ayaa ka waramaya munaasabadan oo gabagabo u aheyd dowro saddex bilood u socotay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona muddada ay socotay dowrada ay ku baxeen duruus kala duwan waxaana raggan xisbada ah ay ka faa'iidaystay dowradan ay ka yimaadeen dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyntii sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culammada diinta islaamka islamarkaana lagu casumay gabagabada munaasabadan dowrada loogu soo xirayay ciidamada xisbada ayaa waxaa madasha ay ka dhacaysay munaasabadda uu ka jeediyey kelimad uu kaga hadlayay ahamiyadda uu leeyahay cilmiga iyo barashadiisa cilmiga aad barateeno lasii badiyo lana dhaqangeliyo wax ilaahay nebi maxamed uu ku yiri badso ilaahay bari bari inuu kuu siyaadiyo maxaa ka jira cilmigan soo maa waqul rabbi zidnii cilman hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta ayuu baraa oo fahamsiiyaa weliba markaa diinta ilaahay inta ku baro aada gudbinayso maxaa ku helaysaa ajar tiradii ka batay cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminka ah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey afhayeenka odayaasha gobolka jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan isagoona tilmaamay inuu si gaar ah u soo jiitay bandhigga ay sameeyeen raggan xisbada ah ee loo soo xiray dowrada waxaa aad ii soo jiitay waxyaalaha aad soo bandhigteen run ahaantii ayaa aad micnaa sida hadday tahay micnaa tafsiirka qur-aanka marka aad iyo aad micnaa waxyaalo badan ayaa soo bandhigteen ee run ahaantii cilmi baad xambaarteen waxaa laydinka rabaa macnaa indhaha dadkaad ayaa tihiin in laydinku daydaa loo baahan yahay waxaad xambaarteen cilmiga aad meesha ka qaadeen inaad gaarsiisaan dadka micnaha oo micnaha si fiican ula tacaamushaan dadka micnaha oo idinka aad mas-uulka ka tihiin qaabkaad u gudan laheedeen meesha aad u mari laheedeen kitaabkii ilaahay ayaa idin hagaa insha allah idinkaana hadda soo bandhigay aad baad u mahadsan tihiin waxaa sidoo kale iyagana hadlay qaar ka mid a raggii loo soo xiray dowrada islamarkaana ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen muddada ay u socotay dowrada mawaadda lagu qaatay waxay kale yihiin waxa ugu horreeya maadada ugu horrayso qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay marka waxaa laga qaatay qur-aanka taxfiid oo saddex jus ah waxaa barbar socday tasxiix axkaamta tajwiidkana waxaa laga qaadanaya iyadana saalaa laga qaatay oo la yidhaahdo tuxfatul atfaal waxaa kaloo la qaatay isla qur-aanka tafsiir ayaa la qaatay funuunta la qaatay oo kale waxaa ka mid ah fanniga la yidhaahdo fiqiga fanulxadiis ayaa ku jiray dowlada funuunta la qaatay waxaa ka mid ahaa fanulcaqiida waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo sulumulwusuul funuunta la qaatay waxaa kaloo ka mid ahaa fanu siira waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo rawdatul anwaar ayaa laga qaatay gebagabadii waxaa munaasabadan soo xiray waaliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaliga ayaana dardaarano muhiim ah u jeediyey ciidamada xisbada ee dowladda loo soo xiray si guud waxaan idiin dardaarmayaa camalkan muraayadiisaatiin xisbadu waa meesha ugu badan ay dadku arkaan musaafirka jidka socda markuu waddada maraayo kontaroolka yaa loogu yimaadaa ciidan xisbaha soomaan tacaamulka aad dadka kula tacaamulaysaan musaafiriinta risaalo ayay noqonaysaa laga qaadayo diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii qofka la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo xaalkiina ka warrama la yidhaahdo ka dhiban loo gargaaro ka yidhaahda waxaan u baahana kaadi soo deg layaha musqusha waa taasee gal waxaana ogtihiin diinkan inta risaal ahaan loo gaarsiiyo la yidhi war ilaahay rumeeya ee qaata iyo inta intay ummadda muslimiinta arkay rumaysay waxaa badan inta muslimiinta aragtidooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda diintooda wax ku qaadatay innagu marka maadaama muraayadii camalka aan nahay waxaana laga doonayaa ummadda inaan ducaad u noqono ilahay kitaabkiisa aan ugu yeerno waxaana laga rabaa bulshada markaan la tacaamulayo tacaamulka inaan wanaajino ummadda marka waxaan rabnaa inaan ducaad u noqono khayrka ugu yeerno aan jeclaysiino sidaasoo kale markaan salaadaha ugu yeerayn bilxikmati walmawcidati alxasan inaan ugu yeerno ma ahan markii ugu horreysay oo dowro noocan ah loo soo gebagabeeyo ciidamada xisbada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah balse marar kala duwan wilaayaadka islaamiga ah waxa ay sidan oo kale u martigeliyeen munaasabado dowro loogu soo xirayay ciidamada xisbada dowraadkaas oo ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda etoobiya ayaa ku biiray jabahadda faano warkaasi waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar mas-uul sare oo ka tirsanaa xisbiga talada haya ee dalka etoobiya islamarkaana mar siyaasad ahaan isku dhaweeyeen abiy axmed ayaa dowladda ka goostay wuxuuna ku biiray mucaaradka hubaysan wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee ismaamulka amhara sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xabashida iyo la taliyihii amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku biiray jabhadda hubaysan ee fano war cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in geeli antarjaw oo ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee kasoo jeeda qowmiyadda amxaara uu si rasmi a uga biiray fano sida loogu sheegay qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada kaasi oo laga sii daayay warbaahinada etoobiya geedi antarjow ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu ku biiray jabhadda mucaaradka ah ee fano taasi oo kacdaan hubaysan oo xoogan kula jirta xukuumadda adis ababa wasiirkii hore arrimaha dibadda etoobiya ayaa ku eedeeyey nidaamka abiy axmed inuu dulmi ku hayo shacabka qowmiyadda amxaarada isagoo bulshada qowmiyadda uu kasoo jeedo ugu baaqay midnimo iyo halgan sida uu hadalka u dhigay loolanka etoobiya ka socda ayaa u muuqday mid gaaraya meel aysan waxba ka qaban karin dowladda etoobiya oo saameyntiisu kusii dhex baahayso qowmiyadaha iyo siyaasadda wilaayada jubbada dhexe ayaa alfurqaan ugu warantay halka ay marayso xamlada ay wilaayadu dhowaan ku dhawaaqday waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey xamlad dacwi ah oo dhowaan loogu dhawaaqay wilaayada taasoo ah xamlad dacwi ah islamarkaana bulshada loogu faa'iideynayo waxyaabaha danta ugu jirta lagana reebayo waxyaabaha xumaanta ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayuu waxa uu qaybtan waraysiga kaga hadlayaa halka ay marayso xamlada ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada hadda aan ku dhawaaqnay waa xamlo dee kuley sida magaceedaba aad ka dareemayso xamlat irshaad ilumma ilaa sabiili irshaad xamlo aan oogu talagalnay ummadda dee munkaraadka iyo xumaanta jirtee soo daahiraysa in dadkii looga digo lagala dagaalamo munkaraadkaasoo dee noocyo fara badan lehoo waxyaalaha mukhaadaraadka dhulka cadowga deriska naga soo gaaraya aflaantan xunxun ee mataqaanaaye inta badan naga soo gasha dhanka cadowga uu joogo barnaamijyadan internetka ee loo isticmaalo meelaha magaalooyinka cadowga ay ku yaalaan ee dhalinyartu badan ay u tagaan moobiladan waaweyn wax lagu soo dejiya xijaabkii sharciga ahaayo takfiif lagu sameeyo hoos loo dhigay iyo dee kor in loo qaado akhlaaqdii muslimiinta ahayd ee lagu yaqaan dadka muslimiinta ah sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay xamladan kaga duwan tahay kuwa kale waa runtaa walaal jazaaka allahu khayran dacwo hore way u socotay masaajidda waa ka socotay muxaadaraad waa la dhigi jiray maraakiista waa lagu qaban jiray si guud idaacadahana way ka socon jirtay khayrkaas khayr joogto ah allah inoo siyaadiya tanu laakiin insha allahu tacaala waxay kaga duwanaan doontaa kow waa mid guud oo wilaayaadka oo dhanba la wada amray inay wada qabtaan oo hal mar xamlo wilaayaadka oo dhanba ka wada dhacayso ko iyo tobanka wilaayo weeye talabaadna waa mid ay la socoto insha allahu tacaala dee ficil munkarka lagu zuulinayo waxaa insha allahu tacala dee shaqada qeyb weyn ka qaadan doona walaalaha ciidamada xisbada oo munkaraadka la dagaalami doona ficil ahaan iyo muxaafadaadka maamulkooda taana way kaga duwanaan doontaa insha allahu ta kale saddexaad waa talooyinkii dee nuqabadii iyo hogaankii qabaailku ay soo jeediyeen ayay kamid ahayd qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda xamlaad dacwi ah taasoo bulshada aqoonteeda kor loogu qaadayo islamarkaana loogu hortegayo waxyaabaha aan wanaagsanayn laguna farayo khayrka iyo wanaagga warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii maraykanka ayaa wada olole uu ku doonayo sidii loosoo afjari lahaa dagaalka dabadheeraaday ee khaza dagaalkaas inkastoo dad rayid ah oo muslimiin ah lagu xasuuqayo haddana waxaa welwelka ugu weyn ee keenaya maraykanka lagu tilmaamayaa sida ay yuhuudda ugu fashilmeen halisna ugu jiraan xilliya dhow ee soo aadan in dhulka ay haystaan uu dagaalka toos ugu faafo maraykanka oo adeegsanaya dowladaha qatar iyo masar ayaa muujiyey sida ay ugu go-an tahay soo afjarida colaadahaas war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen maraykanka masar iyo qatar ayaa lagu sheegay in la joogo wakhtigii si deg deg ah loo afjari lahaa dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo dadka ku nool marinka khaza sida ay hadalka u dhigeen lana soo gaaray xilligii lasoo gebagabeyn lahaa heshiis xabad joojin ah iyo sii diinta maxaabiista lakala haysto waxay war-saxaafadeedku ku sheegeen in aysan doonayn in wakhti dambe uu lumo waxaana ay ku baaqeen in wadahadallada dib loo bilaabo shan iyo tobanka bishan agosto si la isugu yimaado dooha ama kaahira guud ahaana warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa